أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد آه، أنت أنا سوردي casharka aana u gelin wax yar casharkii lasoo dhaafay ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qaatiluuhum gaaladii la dagaalama yucadibhum ullah marka waa jasbisamta yucadibhum ullahu biaydiikum ilaahay gacmihiina uu ku cadaabaya wayukhzihim sidoo kale waa majzuum bixadfi xarfi cila yukhzihim uu ahaa wayansurkum waa kaa yacni majzuum calaamada ismika sukuunka daahirkaa wey ويشفي ويشفي صدور قوم منه أيضا ومجزوم بحذف حرف العلة ويذهب غيظ قلوبهم أذهب أي كتد الرباعي إلهي وحوكبين يا غيظ قلوبهم marka sababta loo jisbina waxa weeye amarkaasaa hormaray amarkii markii uu hormaray meeshii jazaha la rabay fa'dii baa dhacday ama waawgii waa wulmacyadii haddii ay dhacdo oo jazana loo qasto markaa waxaa waye jazma imaanaho meesha ibnu maalik wuxuu ku leeyahay isagoo arrintaas ka hadlaya wa bacda gayra nafyi jazman ictamid in tasqud ilfaa waljazaau qad qusid wixii aan nafyi aan ahayn oo mur wadca wanha baabkaas oo fa'da sababiyadii waawil maciya ay ka daba yimaadaan haddii fa'dii la goyo ama waawil maciyadii majzuumoo noqonaya qaatiluuhum yucadibhum ullah haddii faa la geli lahaa qaatiluuhum fa yucadibahum ullahu noqon lahaa laakiin maadaama fa'dii ama waawgii la xadfay oo markaa jazana loo qasdaayo markaa majzuumay noqonaysaa kuwa kalena way ku wada cadfan yihiin hadda casharkaan usoo noqonna insha allah allah wuxuu leeyahay am xasibtum suuratu bara ayaan kusoo jirnay casharkii ugu horreeyey waxaan soo gaarnay aayadda lixii tobnaad am xasibtuma waxaad u malayseen buu leey ilaahay subxaana wa tacaala an tutrakuu mu'miniina ilaa isakii dhaafayo oon laydin imtixaanaynin walamaa walxaal lamaa yaclam illaahu ilaahayna ousan ogaanin oo macnaha ousan bannaanka u soo bixin alladiina kuwii jaahiduu minkum kuwii adinka jihaaday iyo kuwa kale saas camala ku jirta kuwa kale waa iska xadfan yihiinoo waa layska ogyahay mid haddii la sheego kuwa kale waa la ogyahay kuwaasoo walam yattakhiduu aan samaysanin min duunillaahi ilaahay sokodiisa iyo walaa rasuuli rasuulkiisa iyo walal mu'miniina mu'miniinta sokodooda waliijatan kuwa maanta ma arkaysaa saaxiibbo hoose ah oo arrimaha islaamka soo farageliya ee ayaga ilaahay kala dhex mara isagii ilaahay iskala dhex mara ma asagii rasuulka ma asaga mu'miniinta ee asaga maarta arrimihii soo farageliya kuwa aan samaysan iyo kuwa kale oo ilaahay jidkiisa aan ku dagaalamin ee u oggolaada dad kale ilaahay iyo asaga dhexdiisa inay soo galaan oo si uu diinta u hogaardaameeyo alla u khiyaano uu diinta u khiyaano ou rasuulka u khiyaano kuwaas iyo kuwa kale si loo kala ogaado ayagoon bannaanka loo soo saarin miyaa mu'miniinta laga tegayaa wey macnaha meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala jihaadka waa uu jideeyey waxyaalaha loo jidayana waxaa ka mid ah dadka in la kala bixiyo oo ilaahay wuu ogyahay dadka xaqaa'iqdooda laakiin in la muujiyo bannaanka loo soo saaro oo maxaa la kala ogaanayaa qofka daacadda ah oo allah subxaana wa tacaala dartiisa u dagaalamayo rasuulka u nusraynayo diinta ilaahay u nusraynayo mu'miniinta walaalo la ah ee aan cid kale aan ku xirnayn oo gaalo iyo cid kaleo diinta hagardaamo u ahayso aan ku xirnayn oo amar aan ka qaadanaynin ee aan u oggolaanin cid kale inay soo faragashato diinta oo asaga iyo ilaahiis ay cid kale soo dhexgeliso soo dhexgasho ama asaga calaaqaadka rasuulka uu leeyahay ama calaaqada mu'miniinta uu la leeyahay inay cid kale soo farageliso welijada waa ciddaa saaxiibka la tahayo arrimaha kaa soo faragelinaysa soo maaha oo dadka adiga khaaskaaga ahalkaaga iyo owlaadaada iyo waxyaalahaas wixii khaaska ama oggolaanayso inay farageliyaan marka qofka ilaahay waa ilahi abuurta isaga weligiisa weyn ah rasuulku waa rasuulkii laguu soo diray diintu waa diintaadii inay cid kale soo dhex gasho oo lagaa duuflaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala oo rasuulka lagaa duuflaaliyo oo mu'miniinta laydin dhex galo oo diintii markaa intay cid kale shuushuug kugu tiraado la yidhahdo ilaahay rasuulkiisa diintiisa mu'miniinta khiyaan cidda oggolaanaysa iyo ciddaan oggolaanayn la kala ogaanayaa marka welijada marka waase waa qofka kusoo dhex galoo faragelin kugu soo sameeyo ee adiga arrimahaaska khaaska adiga xaaskaaga soo kala dhexgale adiga ilmahaaga soo kala dhexgalay waa weliijow soo maaha way soo kala dhexgala weliijada ugu weyn waxa weeye markuu ilaahay ku abuurtay xiriirkiisa uu kaa soo dhex galo oo daacadnimadii uu kaa baabi'iyo adiga rasuulka xiriirka idinka dhexeeya uu soo dhex galo qofkii adigii mu'miniinta uu soo dhex galo oo intuu ku duuflaaliyo aada diintii ilaahay hagardaamiso mu'miniintii hagardaamiso rasuulkii ilaahay rasuulkiisa aada qiyaanto iyo cidda ilaahay iyo rasuulkiisai diintiisa mu'miniinta daacadda oo naasaxa u ah in la kala ogaado ayadoon bannaanka loo soo saarin ma ladinka tegayo waa ladin imtixaanaya sida ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala alif laamiima xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana marka waxaa la yidhi ilaahay isagoon ogaanin aladiina jaahaduu minkum lam yattakhiduu min dula walaa rasuulija kuwa ilaahay jidkiisa ku jihaaday oo ilaahay iyo rasuulkiisa kaysa mu'miniinta cid soo faragelisa aan samaysanin meesha maxaa xadfan iyo ciddii kale in la ogaado sababtoo ah shayga haddii la ogaya waa la iska xadfaya waxay la mid tahay in qowlkii ninka shaacirka uu yidhi nin shaaciraho gabyaha wuxuu yidhi isagoo maaragtay macno saasoo kale ka gabyay wuxuu yidhi wamaa adri idaa yamamtu amran uriidu alkhayra ayahumaa yaliini ma aqaano dhe idaa yamamtu ardan haddaan dhul u qastoon meel u socdaalo uriidu alkhayra maaragtay khar aan aan doonaayo ayuhumaa yaliini keebaa ila xiriiraya ee khayrkiisaa la sheegay ayuhumaa takdheynta u noqone yacni wa axdaru shara waa ilaa khayraad doonaysaa markaad meel aado sharna waa ka digtoon tahay laakiin waa la iska xadfo waxaa la yidhi lama sheegin shartii ayuhumaa yelini labadooda midka ila soo xariirsanaya ma khayraa la kulmi doonaa mase shar marka shayga waxaa dhici karta inta la sheego cagsigiisa in la xadfo calashaan waa maxay cagsigiisaa laga qaadan karaa in la sheego loo baahno marka waxaa la yidhi kuwa ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa ku jihaaday oon allah iyoiyo rasuulkiisa iyo muminiinta sukadiisa aan welijo dad soo tadakhulo arrimihiisa aan samaysan iyadoon la ogaanin iyo kuwa kalaa meesha ku jirta kuwii kale maadaama tan cagsigeeda laga fahmaayo ayaa la iska xadfo waxadfu maa yuclamu jaa-izun sida ibnu maalik uu dhihi jiray shayga haddii la og yahay oo shayga kale didkiisa uu ku tusinayo waa la iska xadfi karaa macnaha waxweeye meeshaan imtixaanaa jira waa la is-imtixaanayaa qofku marka inuu diyaargaroobo waayo marka horena oo caafimaad oo weydiisto haddii imtixaanka uu yimaadana waa inuu guntiga dhiisho isaga dhigo ilaahay uu tawfiiq weydiisto arrinkaas maanta ilaahay uu ku imtixaanay siduu uga soo bixi lahaa inuu guntiga dhiisha isaga dhigo ama xasibtuma waxaad u malayseen an tutrakuu in laynka kiin tegayo iyadoo laydin imtixaanin oodnaan maanta tajrubo imtixaan aan marin walxaa lamaa yaclam ilaa uusan ogaanin ilaahay waa ogyahay macnaa isagoo bannaanka u soo saarin alladiina kuwii jaahaduu kuwa jihaaday oo minku adinka idinka mida oo walam yattakhiduu aan samaysan min duunillahi ilaahay sokodiisa walaa rasuuli rasuulka wala lmu'miniina waliijatan kuwa soo dhexgalo arrimihii soo farageliyo asaga iyo ilaahis dhexteeda iyo isagaiyo rasuulkiisa muminiinta kale dhex gala ee duuflaaliya iyo kuwa kale oon ilaaha jidkiisana ku jihaadin weliijana samaysta dad isaga ilaahis iyo rasuulkiisii muminiinta kale dhex gala labadaas iyadoon la ogaanin in laydinka tagaa maad u malayseen haddaad saa u malayseen maya waa laydin ikhtibaaraya ilaa qofka daacadda ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa diintiisa daacadda u ah iyo qofka kaleeto qishiga uu ku jiro ee gaalada u jaasuusaya ee mu'miniinta maanta ma arkaysa hagardaaminaya diinta hagardaaminaya ilaa laga kala ogaado wallaahu ilaahina khabiiruu ku ogweye bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiir iyo xog ogaal buu u yaho allama khiyaani kartaane marka qalbigiinna iyo nawaayaadkiinna waxa niyadiina ku soo dhacayo iyo waxa maaragtay xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa aad jawaarixda ka samaynaysaan intaba waa ogyahay alla is ilaaliyo waay maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina mushrikiinta uma ahaaninoo kamaba suuro gashaba an yacmuruu inay camiraan masjid masaajid allaahi masaajidda ilaahi qiraa'o kalena masjid allaahi bay waxay u jeedaa marka xaramkaa looga jeedaa shaahidiina ayagoo ku markhaati kacaya calaa anfusihim nafsadooda bilkufri gaalnimo uu markhaati kacay ulaa'ika kuwaasi xabidad waxaa burtay acmaaluhum camalyaalkooda wa fi naari naar dhexdeedayna hum ayagu khaaliduuna ku waarayaan ee masaajid yaa u habboon inay camiraan innamaa yacmuru waxaa camira masaajid allaahi masaajidda alleh man ruux baa camira aamana billaahi ilaahay rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri iyo dharaarta aakharo wa aqaama salaata salaada ooga wa aata asakaata sakadana bixiya walam yaksha aan ka baqin ila allah allah maana cid kale aan ka baqinoo asa keligiisa caabuda ee asnaam iyo jinnijaan iyo wax ilaahay kayrkiisoo la caabudaya aan ka baqin fa casaa waxay mudan yihiin ulaa'ika kuwaa oo ilaahay rumaysanoo aakhiro rumaysanoo salaada gudanaya sakada bixinaya ilaahay keligii caabudaya alla keligiis ka cabsanaya an yakuunuu inay ka mid ahaadaan min almuhtadiina kuwa muhtadiinta inay ka mid ahaadaan kuwaasay maanta ma arkaysaa mudan yihiin aayaddaani waxay ka hadlaysaa ma garatay gaaladaa waxay ku faani jireen oo ay dhihi jireen annaga maanta ma arkaysaa masaajid ayaanu camirnaa oo dadka xujaajta ah ayaanu maanta ma arkaysaa waraabinaa oo maanta ma arkaysaa waxu qabannaa saas bay dhihi jireen oo annaga waxaanaha masaajida kuwii camira saasay ku faani jireen tiibou ilaahay subxaana wa tacaala u diidaa wuxuu leeyahay adinka camiraad maba idinka suurtoodaba sababtoo masjid waxa lagu camiro iimaanaa ugu weyn iyo ikhlaas soo maaha masjidna waa beytka ilaahay oo lagu caabuday adinkana mushrikiinaad tihiinoo dee waxaa weeye adinkaaba shirkiga caddaysanayo waxaad leedihin ajacala alaalihata ilaahan waaxida nabi maxamed markuu maaragtay hal ilaah hala caabudo oo yidhahdo allah keligiis waxaad leedihiin ilaahyaalkamuu mid ka dhigay markay maanta ay talbiyeysana waxay leeyihiin labayk allaahuma laa shariika laka labayk labayk allaahuma labayk labayk laa shariika laka labayk markay yidhaahdaan ay leeyihin ilaa shariikan huwa laka tamliku amala ama asnaantii bay caabudayaano waxaa weeye ay maanta ma arkaysaa u sujuudayaano u rukuucayaano waxbay noo tari kartaa ay leeyihiin marka kufrigiiay ka markhaati kacayaan ma garanta oo asnaamtii caabudayaan oo haddii la yidhaahdo ilaahay keligii caabuda way diidayaan waxay le ajcal aalihata ilaahan waaxida marka iyagaaba kufrigii markhaati iyo shirkigii isaga ah soo maaha sidoo kale yahuud ayagana shirkigii markhaati isaga yihiinoo cusayr ibnullaahi bay leeyihiin nasaaro sidoo kale masiix ibnullaahi bay leeyihiin marka masaajid qof mushrika camiraadiisu maba ansaxaysaba sababtoo ah camalku wuxuu ku joogaa iimaan ashhadu an laa ilaaha illa ashhadu anna maxamedan rasuulullah ayuu ku taagan yahay tii qofka haddii aan marka aan laga haynin camalkiisu waxaa weeye waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaa esh waxaan ka dhignay habaa'an mansuuraa ma garata eber baan camalkiisi maanta ma arkaysa ayaanu ka dhignay saasuu ilaaha leeyahy subxaana wa tacaala walidaalika ayaa waxaa la isfaray maanta ma arkaysa masaajidda in la joogo oo aan laga fogaanin oo jamaacadda laga ag owaado oo waxaa jira xadiid mucaad bnu jabal laga wariyey in nebiga sal alla alay slm qaala xadiidkuna waa xasan ina shaydaana ma garata di'bulinsaan shaydaanku waa yeyda maanta ma arkaysa bini aadamka sida yeyduba xoolaha ay u ugaarsato ayuu dadka ugaarsataa kadiibi lghanami sida yeyda oo maaragtay arigaba ya'hudu shaata alqaasiya rida fog ayuu daf yidhaahdaa oo meel gooniya daaqaysa wannaaxiya iyo midda meel geesa daaqaynaysa fa iyaakuma shicaaba duruqda leexleexata iyo meelaha luqluuqa iska jiroo dhaha wa calaykum biljamaacati jamaacada muslimiinta la jiro iyo walcaama dadka dadweynaha iyo walmasjidi masaajidka soo ma arka dadkan afkaaraha kala duwan qaato oo takfiirka iyo meelaha la galgalo culimmada iyo ka fogaado hadhow shaydaanku soo u wado balaayow ka soo saaraya ma ama fisqa iyo balaayada meelaha la gala ayagana jamaljaan iyo qamarjaalay wada noqonaya marka dambe laaka daarta qofka isagoo ilmo yara inuu masaajidda uu soo aado waayeelka uu la sheekaysto ahlu khayrka uu la joogo culummada uu la joogo waxaad arkaysaa ilmihii yaryaroo da'diisaba ha yaraatee maskaxdiisa ay waayeelka laakiin nin isagoo yar luuqluuq galay ee ciyaal suuqnimo luuq la galay ama koox munxarifiinoo mubtadicaa intay luuq gelisa weligiiba masaajid iyo culmo iyo khayr aan arkin waxaasuu marka ku duqoobaya hadhow marka meel khayra laguma talo marka masaajida iyo culummada iyo maaragta iyo meelaha caamada dadka ahlu khayrka khayrku taasuu ku jiraa dadka zamankan waxaa badan kooxaa is aruursanaysa dadka luuqluuqay gelinayaan ilmihii dugsiyaalkaa loo taagan yahay malcamada mari ka soo baxaan meelahaasaa loo taagan dadaa luuqluuq gashana cunuga luuqaasaa lagu tarbeynaya afkaaro balaayo iyo wax daranaa lagu tarbeynaya weligiisba hadhow meel khayra cagta ma soo saaray hadhow hadda jamaljaan iyo hadduu balaayo ummaddii dhammaa oo kadeedo soo maaha xaggee cunugaas u arka sababto waayee lama joogin ahlu khayr lama joogin culummo lama soo korin xalqaad ma uusan arkin ma garan ama midaa isagana ciyaalo suuqaa suuqaasuu iska wareegayaa marka hadba dembi iyo jariimada jariimada kalea lagu sii tallaalayaa hadhow weligiis meel khayr iyo khayrnimaa ma arkin dadkaasoo kale marka shaydaan ayay gacanta u gelayaan soo maaha waxa waagi hore masaajida waa la buuxi jiray hadda dhowrarkii sano xataa la soo dhaafay maxaada masaajidii cadle weliba dhallinyaradaa u badneed maxaa cideeyey masaajidii luuqluuqaasaa lala galay cunugii dugsigiyaa loo taaganyay markuu soo qaangaarana iftaaraa laga buuxinaya meelahaasaa luuqluuqaa loo taaganya culimmadiyaa laga goynaya waayeelkiyaa laga goynaya waalidkiisa xataa ma karo iftaaraa laga buuxinaya cunugii hadhow marka ummaddii iyo khayrkii markaas waa ka go-aya berri adiga waxaad ka tari kartid lama ah ma garan waagi hore darsi haddii la bilaabo ilmaha yararka oo tobanjiryaalka iyagoo tafsiir wata oo masaajidda buuxaa la-aanta ma garan hadhow waxay arkaysa wiil yara ku dhahay waagaasaan tafsiirkaaga dhegaysan jiray hadda ilmihii aawey wax kale maaha luuqaqaa looga jira waalid saxtaa kama warqabo boqol afkaaraa loo laqinaa sheikaasa u tegin kaasa u tegin masaajidkaasa tegin kaasa u tegin kaasa u tegin waalidki waa moogyahay mashaa'ikhda waa moogyihiin dhexdaa marka loo fadhiyaa marka marka qofkii marka hadduu ka fogaado khayrkii waa shaydaanku marka waxaa raba dadka meelahaas luqluuqa iyo subusha iyo waxaas oo dhan inuu la galo ayuu rabaa marka carruurta khayrka iyo meelaha hala keeno iyo xalqaadka culummada iyo dadka waaweyn hala fadhiisteen amaa luqluqyaalkay dadkaas haddii loo daayo ugaarsanaya meel xunay ka tuurayaan ilahan ka magangalna ilaahay wuxuu leeyahy marka mushrikiinta masaajid maba camiri karaan sababtoo ah hadda maxay ku camiraan iimaanba mala tawxiid mala ikhlaas mala soo maaha shirkiyaa ka buuxa ilaahay keyrkiisay caabudayaan camalkooda marka maqbuul maaha soo maha camalkooda maqbuul maaha walidaalika waxay arkaysaa dadka ahlubidacda masaajidda inay joogaanba maba jeclaba maantana qabri inuu ka hinraago sida shiicada iyo baatiniyada iyo ahlu khuraafaadka iyo maantana qabri intuu ka hinraago meelahaas oo maanta ma arkaysaa ka alungeysto rabaa amaa masaajidkii kansho uu ku camiro midna ma ahaayo marka kansho uu ku camiroba midna maba ahaayo sababtoo ikhlaaska iyo tawxiidka iyo wixii dhammaa ayaa maanta ma arkaysaa ka maqan marka shiicada wuxuu dhihi jira ibnuqayim ibnu taymiya raximah اllah inahum yatrukuuna almasaajid ama yahjuruuna almasaajid wayacmuruuna almashaahid masaajid intay ka dhaqaaqaan ee meelahaas quburaha ay taagan yihiin wixii ayaga ku daydo ahlu khuraafaadka hor dhanna maanta ma arkaysa waa sida laakiin qofka sunnigaahi oo iimaanka leh maantana wuxuu jecela masaajidka inuu joogo ku wardiyo jamaacadii ku tukado cilmigii ku akristo dadkii wax ku baro isagii wax ku barta warajulun qalbuhu mucallaqu bilmasaajid waa soo maaha camalkiisuna waa ansaxayaa ilaa iimaan bau leeyahay laakiin hadduu qofkii uu mushrik yahay camalkiisuba hadda maba ansaxayaba maa kaana uma ahaan lilmushrikiina mushrikiinta mana ka suuragal ahaa ma ahaanin an yacmuruu inay camiraan masjid allahi masjidka ilaah inay camiraan haddii hadda soo galaanna fasaad unbay u kordhinayaan maane waxba camiritaan maaha shaahidiina xaal ay ku marqaati furayaan calaa anfusihim nafsadooda bilkufr uga marqaati yihiinoo hadda shirkigii la ibaanayaan asnaamtiiba ay caabudayaan laa shariika laka markay yidhaahdaan ilaa shariikan huwa lakay ka dabaleeyihin sida ilaah yidhi wamaa yu'minu aktarhum billah wahum mushrikuun badankood ilaahay ma rumeeyaan rabinimayis ilaa shirki bay ka daba wadaanoo haddii la yidhahdo cirka dhulka yaa abuuray wuxuu le ilaah wamaca daalika ilaahay keyrkiisu u caabudaya ulaa'ika kuwaasi xabdad way burtay acmaaluhum acmaalyaalkooda wa fi naari naarta dhexeedana hum khaalidiina kuwii ku waaraya wey innamaa yacmuru waxa un camira masaajid allahi masaajidda alleh man baa camira aamana rumeeyey billaahi alleh iyo walyowmi alaakhir maalinta aakharo wa aqaama salaada salaada ooga wa aati zakaada sakadana bixiya walam yaksha aan baqaynin ila allah ilaahay maahan cid kale aan ka baqayninoo cid aan alla ahayn aan caabudayninoo muwaxid mukhlis oo ilaahay maanta caabudaya oo alla ka baqaya oo aakharo ilaahay subxaana wa tacaala in la hor keenaayo og qofkaasaa masaajidda camiro ay daacad ku tahay daacad ka tahay fa casaa ulaa'ika kuwaasi waxay mudan yihiin an yakuunuu inay ka mid noqdaan min almuhtadiina kuwa muhtadiinta inay ka mid noqdaan taasay mudan yihiin nacam ajacaltum siqaayat alxaaji ajacaltum waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjid alxaraami masjidka xaraamka xurmadana la camiro kaman ma ruux baad ka yeesheen aamana billaahi ilaahay rumeeye ay ka iimaani man aamana saasu kale oo qadar ka iimaani man ruux iimaankiisa maad kala mid dhigteen aamana rumeeyey billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri aakhir rumeeyey wajaahada jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay agtiisa ku jihaaday laa yastawuuna ma aka cinda allah ilaahay agtiisa wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiina qoomka daalimiinta aayaddan waxay ku soo degtaa la yidhaahdaa mushrikiinta waxay u arkayeen maadaama iyagu maka ay haysteen oo beydka in la ixtiraamana aabbayaalkood ilaa diintii nabi ibraahim laga soo gaaray waxyaalay marka ay samayn jireenoo inay maaragtay dadka xujaajta ay zamzamka ka waraabiyaan oo masaajidka u khidmeeyaan oo qaar dadka maanta ma arkaysaa ay quudiyaan waxyaalahaas ayay maaragtay ay ku faani jireen towxiidkii asaaska ahaa iyo ilaahay rumayntiisii rasuulkii lasoo diray rumayntiisana waa ay diideen xaramkana maanta ma arkaysa waa isku weyn way isku weynaysiin jireen markaasi waxay dhihi jireen haddaad adinkuba aada diinta aada ku faantaan annaguba maanta ma arkaysaa xajka ayaan camirnaa oo dadka xujaajta ahaan waraabinaa beydkan ka khidmaynaa dadkan wax ka siinaa saas bay dhihi jireen marka waxaa la yidhi camalka sidiisaba hadduusan iimaan ku fadhin horta yaa kaa aqbale horta ilaaha oo xaramka maanta jideeyey horta ma rumaysantihiin rasuulkiisasa ma rumaysantihiin waxyigasa ma rumaysantihiin jidka ilaahay subxaana wa tacaala ma ku jihaadeen mase jidka ilaahay abda ka soo horjeedan oo rusia la dagaalamaysa keetihiin horta haddee ilaaha xaramka jidayana ma rumaysan waxyigiisana ma rumaysan rasuulka oo soo dirana ma rumaysan jid ilaahayna kuma jihaadaane bal xaqayba maanta ma arkayso hortaagan yihiin mu'miniinta jidka ilaahay ku jihaadiy iyo rasuulkii ay hortaagan yihiin marka waxaa layidhi waxaad ku faanaysaan wax ma ahan waa shay maanta ma arkaysaa daba go-on weliba waxaa la yidhaha aayadda cabbaas bin cabdilmutalib ayuu ku soo degtay oo markii lasoo qafaasho wuxuu yidhi la-in kuntum sabaqtumuuna bilislaam walhijra haddaad nooga soo hormarteen islaamnimada iyo hijrada waljihaad laqad kunnaa nacmuru lmasjid alxaraam aan camiri jirnay wa nasqii dadka xujaajtaan waraabi jiray wa nafukulcaani qofka lasoo qafaashana waan fura jirnay markaasaa la yidhi maya ma ah sababtoo camalkiina camal fiicanba ha ahaado laakiin asaaskii iimaanka oo ku dhisnaa ma jiro qof mushrigana camal kastou sameeyo salaad hadduu tukado wax kastaba isagoo acmaasha mukallaf ku ah haddana maadaama uusan iimaan lahayn wax laga qaaday lama ah sidoo kale muslimba ayaa wuxuu wariyey nucmaan binu bashiir alansaariy wuxuu yidhi qaala kuntu cinda mimbar rasuulillahi ayaan ahaa fii nafari min asxaabihi anoo koox asxaabtana agala joogo faqaala rajulu minhum wuxuu yidhi maa ubaalii alla acmala camalan bacda alislaami ilaa an asqi alxaaj markaan islaamo ka bacdi camal inaan sameeyoo kale dan kama lebis inaan xujaata waraabiyaan rabo kii kalena wuxuu yidhi bal cimaaratu lmasjid alxaraam aniga masaajidka inaan camiro ayaan jecelahay wa qaala alaakharu bal jihaadu fii sabiili illah khayru mima qult jihaadkaa ka fadli badan fazajarahum cumar bn khaaab radi allahu canhu cumaraa canaanto wuxuu yidhi laa tarfacuu aswaatakum cinda mimberi rasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiga mimbarkiisa codkiina kor haku qaadinina wadalika yowmu ljumca maalintaasayna jumco ahayd walaakin idaa sallaytu ljumcata dakhaltu calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam jumcada marka la tukado ayaan rasuulka u gelayaaho fa astaftiihi fii ma اkhtalaftum fiihi wixii aad isku khilaafteen ayaan rasuulka weydiin doonaa qaala fafacala cumar sidiiuu sameeyey faanzla allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey ajacaltum siqaayat alxaaj wa cimaarat almasjid alxaraam ilaa qowlihi tacaala wallahu laa yahdi lqowma aalimiin macnaha horta cimaarada masjidka iyo acmaashaas dhanba waxay khayr yeelanaya markuu qofku islaamo islaamka haddii la islaamona waxa ugu weyn oo hawsha la qabtaa oo waxaa weeye waxaa ugu badan wixii nacfigooda uu mutacadi yahay oo ummaddarna uu gaarayo waxa nacfigooda mutacadiga imaanka uu gaarayona jihaadkaa marka ugu weyn soo maa qofku furuusha kale markii uu ka soo baxo oo khaaska asaga ku ah salaada iyo soonka iyo zakada waxyaalaha nafcigooda ummadda oo dhan ay ka faa'iidaysanayso jihaadka ugu weyn waa dirwatu sanaami lislaam wey ma garta kuruska baarkiisa meesha ugu sarraysa wey sababtoo ummadda ayuu ilaalinaya walidaalika ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa axaadiida nabiga waxaa ugu badan salaada iyo jihaadka salaaduna hadda waa cibaadadii waa xiriirkii alle subxaana wa tacaala ay xoogeynaysaa jihaadkuna ummaddii bulshadii mujtamaca muslimiinta iyo diinta ayuu xafidayaa oo haddii jihaadkii la waayo oo jihaad xaqa la waayo ummaddii muslimiinta idlaal ah maanta ma arkaysaa asiibaayo sidaa haddaba maanta ma arkaysaa ku dhacday ummaddii markay kala googo'day jihaadkii macnihiisan lagu ciyaaray ummaddii ayagu ay noqoto iyagu inay isdooxdooxaan iyagu muddi isu qaataan oo fitan dhexdooda ay maanta ma arkaysaa ay dhexdooda oo qof walbaba intuu ummaddiisu ku soo noqdo oo wixii jihaad ku magacaabay markaasaa ummaddii ay huf iyo tiri marka jihaadka sida xaqaa ummaddoo dhan oo isku duuban intay midowdo ay cadowgeeda oo ka hor tago nacfiga mutacadigaah ummadda dhan gaari kara weeye markuu qofku furuushiisa iyo arrimihiisa gaar marka uu ka soo baxo taa marka wax lamida lama arko nacfi mutacadiya waa ajacaltuma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji dadka xujaajta oo la waraabiyo xaaj macnaa hal qofaan waa jinsiga iyo xujaaj ayaa looga jeeda xujaajta oo la waraabiyo oo zamnaka laga waraabiyo macnaa waa camal fiican way tahay iyo wa cimaarata almasjid alxaraam masjidka xaraamkaa la camiro oo la joogo oo la nadiifiyo oo la carfiyo oo lagu cibaadaysto kaman ma ruux baa la dhigteen ay ka iimaani man ruux iimaankiisa aamana rumeey billaahi walyowmi alaakhir qof iyomaa aakharo ilaahay rumaysan kan kaloo xamiraya hadduu gaal uu yahay ee camalkiisu ma ansaxayo laakiin mu'minka ilaahay rasuulkiisa rumeeya camalkiisu waa ansaxaya oo weliba nacfi mutacadiya leym nacfigiin waa xoogaa qof xaaji biyahaba waa soo qaado kara laakiin jihaad qof walba uma bambixi karo qof oo maanta qiimalah wax ka keeni kara wajaahadda jihaaday fii sabiililah ilaah jihaadkiis ku jihaaday ee muslimiinta diintoodii daafacay miyaad kala mid dhigteen haddaba laa yastawuuna ma-ka cinda allah ilaah agtiisa labada qofoo muslimiinta ayuu hadduu mid oo xarabka intuu fariisu ihaahdo xujaajtan waraabina midna uu jidka ilaaha jihaadkiisa u baxo kan jihaadkaa fadli badan famaa baaluka see laysu bani karaa gaal yidhi aniga xaramkan camiraya ma garata oo ula tartami karaa qof ilaahay iimaankiisa la yimid haddana muslimiintii anfacayo oo jihaaday ma dhici kartaa laleeyahy wallaahu ilaahna laa yahdii ma hanuuniyo alqowma adaalimiina qowmka daalimiinta ma hanuuniyo sababtoo qof asagoon iimaan lahayn waxyaala yaryarihiisa ku faanaya ee iimaankii iyo jihaadkii ka fadlilaya waa daalim sababtoo qofku laba shay oon islahayn hadduu iska mid dhigo waa dulum waayo taas laba shay oon isku mid ahayn hadduu isma dhigo ma kufriya iimaan ayaa wax la isla mid ah isla mid maaha alladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray oo dhulkoodii ka haajiray wajaahaduu jihaaday fii sabiilillahi jidka ilaahayna ku jihaaday biamwaalihim xoolahoodii wa anfusihim nafsadoodiiba acdamu darajatan xagga darajada kuweyna cinda allah ilaahay jidkiisa kaba soo qaadanayo qofka xataa markuu masaajidka uu camirayo ama u khidmaynayo hadduu xataa mu'min yahay waxaa ka ajar badan qofka ilaahay rasuulkiisa rumeeyey oo haajiray oo jidka alle ku jihado naf iyo xoolihiisaba bixiyey kuwaasaa ka ajar weyn baa leeyahy famaa baalko qof gaalaho uun ku faanay masaajid inuu camiro iska badhaaf kaas ma garata ulaa'ika kuwaasna mu'miniinta oo sidaa sameeyana humul faa'izuuna waa kuwa liibaanay wey yubashiruhum ilaahay wuxuu ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigooda biraxmatin minhu raxmad xaggiisa ka ahaato ilaaha u naxariista oo jannadiisa u soo dhoweeyey iyo wa ridwaanin raalli ahaasho iyo wa jannaatin ma garata haa iyo wa jannaatin janno ayuu ilaahay ugu bishaaranayaa lahum waxay ku leeyihin fiiha fi ljannatina naciimun muqiimu nicmo negaadiya oo maanta ma arkaysa aan laga dhimanayn khaalidiina ayagoo ku waariyay fiiha dhexeed abadan weligood in allaha allana cindahu agtiisa waxaa ahaatay ajrun cadiimun ajar weyn ba ahaa meesha waxaad ka fahmaysaa jihaadka iyo hijrada oo qofku naf iyo maalba uu diinta ilaahay u huro oo si daacada oo ugu huro wax lamida inaysan jirin wax lamida inaysan jirin sida arrintaasiba ay maanta ma arkaysa ay u adag tahay ayaa qofkaas ay u weyn tahay ayaa qofkaas hawaabkiidana u weyn yahay sababtoo wax qaaliya qofkii bixiye ayaa wax qaaliya helo wax qaaliya qofkii bixiya wax qaaliya helo sababtoo mar kale waxaa lagu sfaarag in aladiina aamanu iimaan bay la yimaadeen ilaahay rasuulkasi rumeeye shirkigii iyo caadaadkii iyo wixii qoomkooda ku dhex jiray ka soo bixiye wahaajaruu haddana waa soo haajireen guryahoodii mako iyo wixii ay jeclaayeen iyo tolkoodii ayay ka soo dhaqaaqeen iyo haweenkoodi iyo ilmahoodii ay jeclaayeen wajaahaduu fii sabiili illahi jidka ilaahayna ku jihaadeen oo naftoodii ayay muqaamaro geliyeen biamwaalihim wa anfusihim xoolahoodii iyo naftoodii ma ahan jeysh qorana iyagoo ajar ku qaadanaya saxaabada maayna mushaar qaadanayo nin walbaba naftiisana waa keenaya xoolihiisana waa keenaya waxay asaga uu heli karo ma garan kuwaasaa acdamu weyn darajatan xagga darajada darajo weyn bay leeyihin cinda allahi ilaahay agtiisa wa ulaa'ika kuwaasina alfaa'izuuna hawaabtoodii baa loo soo galay marka ilaan marka hore sifaadkoodii markii la sheegay inay waawen yihiin ayaa hawaabtoodii la israaciyey oo lagu xayl dheeraaday waa dad maaragta darajo weyn bay leeyihinoo jannada darajaadka ugu waaweyn bay leeyihin ilaahay u dhow subxaana wa tacaala wa firdows alaclaa ayay ku leeyihin wa ulaa'ika kuwaasna humulfaa'izuuna kuwa liibaanay o maxay noqotay amaalkoodii kuwaas acdamu darajatan cinda allah waulaa'ika alfaa'iza laba ma tahay yubashiruhum rabbuhum waxaa ugu bishaaray biraxmati minhu saddex raxmad xaggiisa ka ahaad wa ridwaan raalli ahaasho ilaahay oo leey uxillu calaykum ridwaani falaa asqadu calaykum bacda abada ou leeyahy ma garan hay wa jannaatin iyo jannaa loogu bishaareeyey lahum fiihaa jannadaa dhexeeda waxay ku leeyihin naciimun nicmo fara badanoo muqiimun ay ku nugul yihiin oo mowdkii inta la gowracaa waxaa la leeyahay inna lakum an taxyuu fiiha walaa tamuutuu abada meesha isaga noolaanays ma dhimanaysaan dhallinyaraa noqonaysaanoo ma duqoobaysaan meeshiinaa iska nicmaysanaysaa oo bu'si dambe iyo balaa dambe idinma soo marayso halkaas loogu bishaarinaya marka khaalidiina iyagoo ku arya fiiha nicmadaa weyn abadan weligood ina allaha allana cindahu agtiisa waxaad ajrun cadiima ajar weyn ba ahaaday iyo waxaase wixii la keeno oo ru'yadii alloo ka sii weyn ru'yadii alle aragtidii alle oo ka sii weyn lahum fii lahu maa yashaa'uuna fiiha waladaynaa masiid ilaahay ajarkiisa wax la qiyaasi karmaan subxaana wa tacala allah nagu arsuqo ru'yadiisa iyo jannadiisa nicmooyinkaasay leeyihin haddaba waxaad moodaa marka aayadahan sida ka muuqata suuradda qaarna kolley waa arki doonaa marka qabla fatxi maka inay qaar ay soo degeen qaarna bacda fatxi maka inay soo degtay intaan qaswu tabuuk la gaarin qaarna bacda qaswi tabuuk inay soo degtay sidaasaa maanta ma arkaysaa ka muuqato oo hadda meeshan hijrada loogu laysu ammaanayo waxaa ka muuqata inay qabla fatxi maka ay tahay ilaa markii maka la furtay kabacdi hijradii waa joogsatay laa hijrata bacda alfatxi oo maka iyo madiina waa joogsatay soo maa marka ayadahan qaar inay qabla fatxi maka ay soo degeen taasaa maanta ma arkaysaa ka muuqata iyo ayadahan hadda soo socdaba maadaama marka hijradii iyo jihaadkii iyo naftii iyo xoolaha ilaahay in lagu bixiyo la ammaanay ajarkaasna loo soo sheegay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta wuxuu ka reebayaa inay maanta ma arkaysa hijrada iyo jihaadka inay ka baaqdaan oy diinta naftooda ka laxa jeclaystaan oo guryihii iyo maaragtay tolkii iyo aabbayaalkii iyo badeecadii iyo xoolihii inay ku agdhakadaan uu jihaadkiiyo hijradii ay ka joojiyo taasuu ilaahay subxaana wa tacaala oo ka canaana wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ahow laa tatakhiduuha samaysanina aabbaa'akum aabbayaalkiinna iyo wa ikhwaanakum walaalihiinna owliyaa'a kuwa aad maanta ma arkaysaa ayaga aad arrimaha u dhiibataan ood iyaga tala saarataan oo mustaqbalka aad kala showrtaan ha ka dhiganina in istaxabbu lkufra kufriga hadday ka jeclaadaan cala aliimaani iimaanka oo ayaga ha ag fadhiisano ha ag dhabacanine ka dhaqaaqa waman yatawallahum qofkii weli ka dhigta hum ayaga oo minkum idinka idinka mida fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuuna waa daalimiin aayadahan waa aayado aad xagga walaha iyo baraha walaa waxaa la yidhahdaa qofku dadka maanta ma arkaysaa mu'miniinta ah inuu arrintiisa u dhiibto oo wax la qaybsado bara iyo ilaahay rasuulkiisa ou arrinta u dhiibto oo ku kalsoonaado iyo dadka mu'miniinta ah gaalada iyo wixii la xariiriyo shaydaana inuu maanta ma arkaysaa xarigooda ou jaro xarigga allah xarig iyo rasuulka xarig mu'miniintana oo xariiriyo oo wixii ilaahay rasuulkiis ku kufriya wiilkiis iyo walaalkii iyo aabbihi wax walba haddii ay yihiin inuu talada ka marooqsado ilaahay uu ku xirmo rasuulkiisa uu ku xirmo muminiinta uu ku xirmo marka waxaa la leeyahay haddii aabbayaalka iyo walaalo waa wixii dadka ugu dhowaa aabba waaba kii ku dhalay walaalna had waa ninkaa isla soo korteen oo isla sheekaysataan oo dad isugu dhow dihiinba hadday diinta kula wadaagi waayaan oo ay gaalo ay noqdaan wax shuqula kuma lihin qaraabna waa lagu xariiri karaa laakiin walahaaga iyo jacaylkaaga midna ma lahane ilaahay rasuulkiisa mu'miniintaa iskale haddaase ka dhaqaaqi waysan adinkoo maca daalika iimaan sheeganaya ogaada inaad daalimiintihi sababto ilaahay rasuulkiisaan jeclahay qof ku kufriyana weligaan ka dhigana waa jecla waa u dhiidhinayaa waa u caroonaya taa meel islama qaban karaan la leeya soo ma marka waa arrin aada iyo aada maarag arrintaana tadarrubay u baahan tahay tadarrub iyo maaragtay qofku inuu waxaan qalbigiisa ka dhaqaaji u baahan tahay taasoo kale wa ee haddaba qul waxaa tidhahda in kaana hadduu yahay aabbaa'ukum aabbayaalku wa abnaa'ukum iyo ilmihiinna wa ikhwaanukum iyo walaalihiinna wa aswaajukum haweenkiinna wa cashiiratukum tulkiinna iyo wa amwaalun xoolo iqtaraftumuha aad shaqaysateen ood kasbateen iyo wa tijaaratun tijaaro takhshowna aad ka baqaysaan kasaadahaa inay baarto haddii aad kaka baqaysaan iyo wa masaakinu guryo tardownaha aada jeceshiin oo ka raalitoonoo meelo fiican iyo villooyin iyo ku yaalla iyo meelo layri waxaasoo dhan haddii ay yihiin axabba ku aad ka jeceshihiin laykaga jacayl badan yahay ilaykum adinka min allaahi wa rasuuli aleyh rasuulkiisa aad ka jeceshihiin iyo wa jihaadin fii sabiilihi iyo jidka alle ood ku jihaadaan fatarabasuu sugta waxaa waxay cadaabka alle sugta wey xataa ya'tiya allaahu ilaahay maaragta ilaa uu kala yimaado biamri arrintiisa oo cuquubadiinna uu kala yimaado sugta wallaahu ilaahina laa yahdii ma hanuuninayo alqowma alfaasiqiina qowmka faasiqiinta aayaddan waxaad moodaa saan annaga aan u dhaqanno gaar ahaan soomaali iyo qabyaaladda iyo tolka sow noogu weya iyo sida diinta rabto inay aada u kala duwan yihiin kolley waxaan u malaynaa u malaynaa waxay dhahaan soomaali dad tujaarha diinta soo gaarsiiyeyo jihaad iyo dad intay u qumeen walaa walbaraa u qumay badanaa ma aysan ahayn walidaalika iska dhaa dadkii kale waxay dhahaan soomaalida kuwaan fiqitolka ma janno tago culimmadii usoo dhaadhacday fiqitolka ma janno tago macnaha walaha iyo baraha macnaha in dadka muslimiinta lagu xirmo si kastow yahaaba si kasta haga fogaano gaal iyo qofkii caasiyana aada ka fogaato ayaa la rabaa qalbigay inuu u daadegto oo bar haddii wax yar markay dhacaanba qofku diinta iyo qabyaaladda ay kala weyn tahay ma garad ama aabbo ama walaal iyo waxaas ay diintu ay kala weyn tahay ee qofkaasi iimaankii ma uusan dhadhaminba sida nabigu yidhi calayh sadaaqa bacda aliimaan alaatu man kuna fii wajida xalaawat aliimaan waa kee an yakuuna allah warasuulu axaba ilay maa siwaahu ilaahay rasuulkiisa waa inu wax kas ka celjecel wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu qofka jeclaado isagoo ilaahay darta u jecel wa an yakraha an yacuuda fi lkufri inuu kaho gaalnimada inuu u laabto kamaa yakrahu an yuqadfa fi nnaar sida uu u necab yahay in naarta lagu tuuro marka alxub illah walbuqdu illah waxa weeye waa calaamada iimaanka lagu yaqaana xalaamada iimaanka saxaabaduna arwac miihaalay muujiyeen maalintii beder waxaa dhacday abuu cubayda caamir jarax aabbihiis ayaa mar kastaba intuu u yimaadow uu ilaahyaalkiisu uu u tiltilmaama isagoo raba inuu duufsado oo hadidaayo wiilkana waa ka leexleexda marba ilaahyaalkiiu maaragtay soo xasuusana war ilaahyaalkaaga usoo noqo waxyaalaha markii dambe ou ka ka joogi waayo war waxaan iga dhaaf ayuu marka uu qac kaga siiyey marka ay ku soo degtay laa tajidu qowman yuuminuuna billahi walyowmi alaakhir cabdiraxmaan ibn bakar isagana isagoo dhinaca gaalada ka socda oo wuxuu yidhi waa kaa leexleexanaya waa kuu jeedo wuxuu yidhi anugu haddaan ku arki laha maba kaa leexin qacaan kaaga sii lahaaba soo ma qac ayaa kaaga sii lahaaba seefta maba kaaga tirin abubakar wiilkiisu ku leeyahay radi allahu canhu arda markaad waxaa la rabaa annaga diinta inay wax kasta ay nagala weynaato ilaahay rasuulkiisa mu'miniintii diinta wax walba inaan ka jeclaano qofkii caasiyana uusan qiimo uusan nala lahayn salaturaxim waa ay jirtaa laakiin inuu diintaada oo soo faragashado iyo xiriirka mu'miniinta aada la leedahay iyo nusrada diinta ma jirto iyada inuu xaqa uu kaa leexiyo baadil aada xukunto ma garat waxyaalahaasana marka inaan ka fogaano mar kolley tadarub iyo iimaan fara badanay u baahan tahay ilaahay hana waafajiyo subxaana wa tacaala inaan mu'miniintana weli ka dhiganno gaalada iyo shayaadiintana aan beri aan ka noqonno ilaahay rasuulkiisa muminiinta aan weli ka noqono inamaa waliyukum llah warasuuluh waladiina aamanu qofka waxaa ilaahay rasuulkiisa muminiintana weli ou ka dhigto gaalada iyo shayaadiintana ou beraa uu ka noqdo taasaa loo baahan yahay kolley wax badan oo qasanaa jira zamankan dhib badan waa jira muslimiinta gaar ahaan weliba mujtamaca sideedaba qabaa'ilkaha ugu sii daro dadka xallariinta waxaa laga yaaba qofki inuu mabaadi xoogaa maaragtay oo ictibaariyo laakiin mujtamac hadduu qabali yahay wax ka xun lama arko qabiilkaasun baa wax kasta kala weyn mabda ama toosnaad ama aqalo mabda kale ma yaqaano ilaa qabiiladaas maaha marka taasina waa foolxumo yaa ayuha aladiina aamanuu ku miniintaahw laa tatakiduu ha ka samaysanina aaba'akum aabbayaalkiina wa ikhwaanakum walaalihiina awliyaa'a kuwa arrimihiina aada u dhiibataan ha ka samaysanin oo ayaga ansaar aad ka dhigataan oo la tashataan oo amarkooda aada qaadataan waa goorma waa in istaxabuu hadday ka jeclaadaan alkufra kufrigii cala aliimaan ay ka jeclaadaan kufriga hadday ka doortaan iimaan gaalnimo ay doortaan meeshaasaa kugu dambaysa kaa adiga waman yatawallahum qofkii weli ka dhigta aabbayaalkaas iyo abnaa'daas bacdamaa kufriga ay doorteen ka mid ka bacdi oo minkum adin ka mida fa ulaaikaasu mu daalimiin waa kuwii daalimiin og hadda daalimna ma ma liibaano ee haddaba waxaad ogaataan qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow u sheegtaa mu'miniinta taabiciinta in kaana hadduu yahay aabaa'ukum aabbayaalkiin wa abnaa'ukum yacnii aabaa'ukum waxa weeye waa ismukaanow waxaan kale waa ku cadfan yihiin khabarkii waxbay axabba ilaykum min allahi warasuul halkaasoo dhacaya in kaana aabaa'ukum axabba ilaykum min allah wa abnaa'ukum intaasna ismukaanay ku cadfan yihiin khabarku waa axab ilan kaana tarfacu lism wa tansibu alkhabara marka waa kan in kaana haddii qul waxaa tidhaha in kaana aabaa'ukum hadduu yihiin wa abnaa'ukum iyo ikhwaanukum wa aswaajukum haweenkiina iyo wacashiiratukum zooj asaga sida luqada fasiixa mudakar iyo mu'anaf waa isku mid waxaa leeyahy zawju rajuli zawju fulaan hebel waa haween ilaa nin haddii la sheego ama waxaa la zawju fulaanana waa la leeyahay waa nin markaas marka zawje in la yidhahdo looma baahno ilaa waa lamaan waa zawju asalkooda waa lamaan marka luqada faseexa zawja ma aha ma loo baahno haddii la zawju rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam xaaisha zawju rasuulillah la dhahayo ma garata ama waxaa la dhahaa zawju fulaan hebel xaaskiisa ama zawju fulaanat heblo odageedii aa la dhahaya in zawja la yidhahdo looma baahno marka haweentana waa soo gelo macnaha hadduu zawjkeedii uu gaal yahay inay doorato maha ninkuna waa soo gela hadduu nin haweentiisu ay gaalo ay tahay inuu doorto uu jeclaado ma aha iyo iyo waikhwaanukum waaswaajukum wacashiiratukum tulkiinay wa amwaalun xoolo iqtaraftumuha aa soo shaqaysteen kusoo dhibtooteen iyo wa tijaaratun badeecoo takshowna aad ka baqaysaan kasaadaha inay baarto haddii aad ka dhaqaaqda iyo wa masaakinu guryo vilal ahoo tardownaha aad ka raallitoonoo meelo fiican iyo boosas fiican ku yaaloo leyr ah hadduu ahaado axabba ilaykum mid laynkaga jacayb badan macnaa midaad ka jeceshihiin waayo min allahi ilaahi wa rasuulihi rasuulkiisa iyo wajihaadin jihaad fii sabiilihi fatarabbasuu sugta xataa ya'tiya allahu biamrihi ilaa ilaahay amarkiisa oo cuqubada uu kala yimaado wallaahu alna laa yahdii ma hanuyo alqowma alfaasiqiina qowmka faasiqiinta sababtoo wax walba waa ilaahay rasuulkiisa inaad ka jeceshihiin oo rasuulka la difaaco nabigu wuxuu hi waladii nafsii biyadihi laa yuminu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waladihi wawaalidihi waannaasi ajmaciin qofkiina iimaan lama yimaado ilaa uu iga jeclaado naftiisa iyo wiilkiisa iyo waalidkiisa cumara wuxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam cid walba waa kaa jeclay naftaada maa naftayda maaha markaasuu la weli cumar may markaasuu yidhi markaasuu yidhi wax kastaba nafteeda allah ka dhig waa kaa jecela al'aana yaa cumar haddaa booskii la raba soo gaarto dhaa nabigu calayh salaatu salaam midda kale hadda ummadda hadday jihaadka ay ka tagto iyo isku duubnida oo adduunyo la kala aado fitan la kala aado waxa weeye ilaahayna u caroonayaa gaaladuna waa dullaysanaysaa xadiidka waxaa ibnu cumar xadiid samicta rasuul alah sal alla yaquul idaa tabaayactum bilciina haddaa ciinada ku kalata waa ribada camal oo waxaa lagu fasiraa qofaa maalan kuu imaanaya markaas wuxuu ku leeyahay lacag daynoo kaa rabaa lacag caddaana ma siinaysa war niyo waxaan kaa rabaa bal alaabtaaraan kaa rabaa raadii iyo hay waayahay boqol iyo labaatan ku qaado kun markuu kaa qaato kule iga gado haye boqolaan kaaga qaadanaya kaasoo ku siinaya hadhow boqolow kaa qaatay laakiin maxaa ka rabtaa boqol iyo labaatan barciinaa la yidhaahdaa marka waa ribo nooc ribo oo xiilo lagu waxeeyo waa khatm adnaab albaqar oo lo-da dabadooda aada qabsataanoo macnaa beero falasho iyo waxyaalahaas aad ku mashquulsaan wa radiitum bizarci aad ku raali noqotaan wa taraktum aljihaada oo tijaaro iyo waxyaalahaas aad ku mashquulshaan iyo beero qodasho sallad allahu calaykum dullan laa yansicuhu xataa tarjicu ilaa diin dulli bow ilaahay idinku waxaynaya ilaa diinta uga soo noqotaanoo ummad midaysan oo imaam wata ee markaa cadowga iska celinaya aada noqotaan nacam laakiin ummaddii oo khilaafsan qofkii khilaaf u ziyaadiya iyagii dhexooda ku dhex laabta ee kaas waxaa yasiidu diina billah dhahan dhooba haddii lasii qooyo maxaa ka dhalana soomaan ummadda waa in la waxdeeyo la hanuuniyo diinta loogu yeero laakiin iyagoo baaba haddaad sii kala baabi'iso waa un waxaa weeye maaragta wax taas faa'iido taasi maa ilahay towfiiqana waa fujiy laqad nasarakum اllahu fii mawaadina kaiira ilahay halkaan mu'miniintu u mano sheegan gaar ahaan dagaalkii xunayn oo ilahay wuxuu leey laqad nasarakum اllahu ilahay waa idin gargaaray fii mawaadina kafiiratan meelo badan buu idinku gargaaray nasriga marka ilaahaa bixiya subxaana wa tacaala wa yowma xunayn ay wa nasarakum yowma xunaynna waa idiin gargaaray saas usoo qadar id waqtiguu idiin gargaaray acjabadkum ay idin cajiib gelisay oo maaragtay idinka farxisay kasratugu badindiina oo istiraadeen waxdii ka adkaa kara lama arko falam tugni ma deeqin karadii cankum xaggiinna shay waxba idinma tarin oo wadaaqad way ciriiriyoontay calaykum korkiinna alardu dhulkii baa cariiri noqday bimaa raxubat ay maca raxbatihaa dhulkii oo waasic ah cariirinku noqday uma wallaytum adbaarakum dabayaalkiinaa jeediseen mudbiriina xaal idinkoo ah rasuulka u daba jeedinay oo cararayo gaaladay ka cararay uma markaas kabacdi anzla allahu ilaahay soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisu calaa rasuulihi rasuulkiisa kusoo dejiyey iyo wa cala lmu'miniina mu'miniin wa anzala wuxuuna soo dejiyey junuudan junud oo lam tarawhaa aanan u jeedin oo malaa'iga wa cadaba aladiina kafaruu kuwii gaaladana waa u cadaabay wadaalika taasina jazaau aalimiina daalimiinta jasahoodii waayo uma yatuubu llahu ilaahay wuxuu ka toobad aqbalaa min bacdi daalika markaas kabacdi calaa man yashaau cidou doono wallaahu ilaahayna gafuuru raxiima waa ku naxbad badan wey aayaddan waxay ishaaraysaa qaswo la yidhaahdo qaswatu xunayn la yidhaahdo haddaad siirada la soo socotaan oon wax yar soo sardinno nabigu markuu soo haajiray oo madiine u soo haajiray calayhi salaatu wassalaam sanadkii labaad waxaa dhacay qaswatu beder waa dagaalkii u horreeyey quraysh iyo isagoo hor yimaadaan ee nabiga iyo asxaabtiiso meela iyo quraysh oo dhinac guul badan waa tii la helay uxidaa ku xigtay xoogaa mu'miniinta dhibaa la gaarsiiyey laakiin haddana mu'miniintii waa guulaysteen oo waa aad baa loo waani waxaa ku xigtay qaswatul axsaab oo gaalada intay issoo biirsadeen ayay mu'miniinta ay hareereeyeen khandaqa waa kii la qoday kabacdi waxba waa qaadi waayen rucbiyaa ku dhaco gaaladii waa jirtay kabacdi sulxulxudaybiya ku xigtay sanadkii maanta ma arkaysaa lixaad oo nabiga uu soo baxay isagoo cumra inuu cumraysan rabo oo gaaladii ay joojiyeen waa tii la heshiiyey nabiga iska soo noqday ballan baa la kala samaysay toban sano inaan la dagaalamin laba sano markii ay joogto dad badan ah oo qoraysh ay soo islaameen ayaa sidii xala aan sheegnay qorayshaa ballankii ka baxday oo laba qolo oo banubakar qolo la yidhaahdana qurayshay gaashaanbuur la noqdeen khusaacana nabigay gaashaanbuur la noqdeen khusaaca iyo banubakaraa isdagaalamay markay isdagaalameen qurayshay usoo haylisay xulafadoodii banubakar usoo haylisay khusaaca nabigu u yimaadeen waxay leyn nimankii waa noogu tageen nimankii kale ballankii marka waa buriyeen quraysh marka haswatu makaa marka dhacday makaa loo soo duulay waa la furtay marka haniimo iyo waxba lagama qaadan dadki waa la iska siday adulaqaa markuu nabigu furtay calayhi salatu slam waxau dhahay maadaa tadunnuuna anii faacilun bikum maxaad isleeda waa idinku samayn doonaa qaaluu akhun kariim ibnu akhin kariim walaal wanaagsan iyo maarag ina adeer fiican ma garan wiilaan adeer u nahay iyo maaragtay ina adeer wanaagsan iyo walaal fiican iyo idhabuu fa antum dulaqaa ku yiri nabiga calay slam iska taga waa idin sii dahay maka markii la furtay adiga rabadaan taqriiban saasay u badneed ayaa dhinaca daa'if maka haddaad qofkii yaqaana sacuudiga dhinaca maanta ma arkaysa taqriiban ma koonfurkeedii ku aadantaha mase bari adiga bari koonfuraad inay ku aaddo bari waqooyi inay ku aadantaha umalena daaf maka ugu aadan tahay ya waqooyi bari ha waqooyi bari ugu aadan tahay ayaa qabaa'il waxaa jira la yidhaahdo hawaasin iyo reer faqiif oo qabaa'il xoog lahoo carab ahaa oo waagii hore markuu nabigu calayhi salaatu salaam ay qoraysh ay dhibeen intuu u tegi waa kuwii soo eriyo dhagaxda kusoo maarata iyo qabaa'il kaloo iyagana banu bakr in la yidhaahdo bakr bin waa'il la yidhaahdo oo qolooyinka nabiga uu ka nuuga xalimin sacadii ay ka mid ahaad iyo qolooyinkaasaa marka dagaal issoo abaabulay oo haqiif ay ugu darantao nin la yidhaahdo malik bin coof annasari nin la yidhaahdo ninkaasaa marka jeish badan soo abaabulay oo nabiga inuu kusoo duulo ou rabay calayhi salaatu salaam ninkaas malik bin coof markii oo ciidanka uu diyaariyey nabiga qisadii baa loo sheegay waa uu kusoo duulay nabiga calay sigii baa soo raadiyey ilaan cadowga haddaad dareentid inuu soo quriyo guranaayo meeshiisaa loogu daba tagaa nabigu saas iman jira halkiisu ugu tegi jira ilaa isku soo abaabulo adiga uu ku baabiyo lama sug halkiisaa lagu dameeyaa marka maa guziya qowman fii coqri daarihim ilaa dulloo dhah qola haddii gurigooda loogu duulo waa dullooba marka nabiga qolo walba meeshuu ugu duuli jira calayh isalaatu wasalaam arrintii markuu maqlay ciidankii uu kaxaysay nabigu calayh isalaatu wasalaam toban kun waa ciidankii maka furtay ahaayeen iyo laba kun oo ayaguna dadkii maaragtay dhulaqadii oo maka markii la furtay soo islaamay ka mid qaar badanaa isaga jiray oon weli xataa islaamnimada qalbigooda ay si fiican u gelin oo cuqdadii hore qabay laakiin un qurayshnimo ay soo raaceen oo qurayshka haqiif maadaama ay tahay qaar badan xeslaayeen maadaama quraysh uu yahay ha guulaysta qaarna iimaanay ka ahayd adiga almuhim nabigu markii uu soo aaday ninkii maaragtay malik binu cawf marka markii nabiga maka furta calayhi salaatu wasalaam oo bishii ramadaan ay dhammaatay aakhirkeedii shawaal bilowgeedii ayaa loo sheegay in maaragtay qolada haqiif la yidhaahdo oo ninka maalik binu cawf la yidhaahdo inuu ciidamada aruurinayo reer haqiif oo dhan iyo banu jusm qolo yidhaahdo banu sacad binu bakar iyo qabaa'il kale marka wuxuu sameeyey ninkii qabiilada hogaaminayey maalik binu cawf ciidankii intuu soo waday xoolihii iyo carruurtii haweenkiina waa soo kaxeeyey markaasuu ciidankiina horow dhigay xoolihiina wuu ka dambaysiiyey ulajeedisina waxay ahayd nin walba inuu xoolaha iyo haweenkay waxyaalahaas uu difaacdo nin dureed binu suma la dhihi jiray oo kale qabaa'ilka ay ka ag dhawaayeen ka mid ahaa ayaa meeshii mid asagoo i dhalwaanin waxuuna ahaa jaahiligii hore dagaalada aada u yaqaano shaacir weyn uu ahaa waa ninka tiriye beytka la yidhaahdo wamaa ana ila mru'un min husayat in tarshud in qawad qawaytu wain tarshud husayata arshudii ninkii beytkaas ninka iskale wa war maxaad samaysoo dhahay waa maxay ariga cidiisa iyo dameerada iyo ooyinta ilmuhon maqlaa wuxuu yidhi gadaal baan dhigoo dhahay sin walba uu dadkiisa u difaaco war wuxuu yidhi nin baqdow dhahay ilmo iyo ahal midna ma celinaayo u yidhi ee ilmaha meel fog saaroo dhahay haddaad guulaysatana ilmahaaga waa kuu nabadgelan haddii kale ilmihii waa kuu nabadgelayaan markaasuu yidhi maya marka wuxuu yidhi ra'yi meesha kuma haysidooda isaguna wuxuu diidaayey atoor atooru iska dhigaayo nin oo maaragtay bada leh in ninkan uu ra'yi ama khibradiisa inuu ka qaato uu diidaayo meesha ra'yi kuma hasiro jabaa kugu soo socdo yir waa jabaysaa buu almuhim markii ciidankii isku hor yimid markii hore gaaladaa la jebiyey oo reer haqiif waa ay jabeen markii ay jabeen ayaa dadkii khaniimadii iyo waxaas ayay kala boodeen markii dambe intay marka meelo kamiina u galeen usoo dhuunteen ayay niman waxayn aada toogta iyo fallaaraha u toog badanoo fallaartoodu qof inay ku dhacda maaha dhulka dhacayno hal mar bay bursayin ku soo qaadeen hal mar ayay fallaarihii ku soo gobeen markaasay saxaabadiiyo oo maanta ma arkaysaan iska jirin meel cariiri ah afalaari nab nab nab nab yidhaahda ilaa nimankaa niman toog badan bay ahaayeen meel waxa weeye dhufaysana oo kamiinana waa u galeen dadkii marka saxaabada waxaa la socday radiallahu canhum dadkii cusbaayo maka ka soo raacay oo qaar aan jihaadkii hore aan soo marin qaar maaragtay niyadooda iska si tahay iyo qaar aan hub wadin oo maanta ma arkaysa iska gacmalaalaado iyo waxaasaa ku jira iyagiyaa marka jabka u bilaabay marka waa ay jabeen nabiga laa wuu sugnaaday calayhi salaatu wasalaam isaga iyo koox ahlubeytkiisa ka mid ah iyo ansaar iyo muhaajiriin ilaa siddeetan ilaa boqol ah oo adeerkiisa cabbaas iyo maaragtay cubaydulaxaari bin cabdilmualib iyo koox ay maanta ma arkaysa ay ka mid yihiin iyo cali iyo abubakar iyo cumar iyo ayaa sugnaaday marka nabigu marka wacdaro weyn oo mucjizo ayuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam boqolou fuushanaa boqolna orod badan ma leh haddana ciidankiisii badanaa way way jabeen way carareen wamaca daalika cadowgiiu kusii socdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam baqalna hadday farasa ama lagu ordi karo ama kar iyo far samayn kartee baqal oo ogtihin oon dameere wax xirka roonta wamaca daalika naftiisa u muujinaa ana nabiyullah kadib ana bnu cabdilmualib ou dhahay calayhi salaatu wasalaam sababtoo ilaahaa difaacay waana shajaaco iyo geesnimada weyn weli waa mucjizo waayo shajaaco keliya maaha sababtoo ah cadowgiioo intaa u soo dhow ayuu keligiis u kusii socda markaasaa cabaas iyo cubayd ulxaarifi ay maanta ma arkaysaa abu sufyaan ulxaarif ay cubayda maahan cubayd wax ku dhintay dagaalkii beder oo ku dhintee waa abu sufyaan ulxaarif ayaa maaragtay fardihii baqaladii celinayay si uuna nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan gaalada uusan maaragtay uusan ugu dhex maata maataysa ugu dhex gelin cabaaso marka wuxuu yidhi u dhawaaq dadkii ahlu baycati radwaan markaasu u dhawaaqay cabaad nin cod dheer buu ahaa iyo ahla baycati radwaan iyo asxaaba samura geeddii nabiga uu kula mubaayacay maaragtay xudaybiya isla markiibay soo noqdeen saxaabadii aada mooddo maanta ma arkaysaa sac weylahooda lo weylahooda usoo noqday xataa qofkii ratigii ou ka buubay oo soo noqon waayo gaashaankii iyo warankii iyo leebkiisa too soo qaato dib u soo noqday markii laysku soo noqday ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam baqashiisu tuu kor ugu istaagay oo cadhuu intuu soo qaatay gacan gadhulka ka soo qaatay cantoobo oo carro iyo qururax oo nabiga ku tuuray wejiyaalkao dhan shaahatul wujuuh wejigooda maanta ma arkaysa ha ha madoobaado dhagaxdii baa wejigooda ka soo gashay gaaladii dhamma dagaalkii markuu cabbaar socdaba saxaabada qaar ka mid waxayna waxaa aragnay dhaheen sidii maaragtay yacni kiis camal ma garata kiis camaloo kiisas yarka oo annaga tariiqad iyo kifaad iyo waxaasaan dhihi jiray waagi hore lacagaha iyo xoogaha raashinka iyo sokorta lagu sugan jiro marada wax ka samaysa oo waxaan aragnay yidhaahdeen dhulka ka soo degoo ka oo quraanjo ay ka daadato ille waa malaa'igtiiba marka dagaalkiibaa maaragtay xoogaystay oo yidhi nabigu calay slam alaana xiina xamiya alwadiis waa markuu dherigii si fiican u karkaray wadiisku waa dherig macnaa dagaalki waa si fiican u kullaaday markuu dhagaxii nabiga uu ku tuuraba gacantiisa shawlihii iyo uu ku tuura nabiga calayhi salaatu wasalaam cabbaar haddii la joogaa waxay dhaheen saxaabada waxaan aragnay dhaheen ayagiiyo maaragtay sii daciifay awalna hadda niman waxay u dagaalamayeen si sharisahoo karar iyo qobla oo maaragtay dagaalka uu ku socday laakiin ilaahay baa maanta ma arkaysaa ka hiiliyey subxaana wa tacaala dadkii kale intayna soo wada noqoninba oo dadkii intii dhoweedoo soo noqotay iyo intii nebiga la joogta calayhi salaatu wasalaam aabajeyshkiiba jebiyaba dadkii kale waxay soo noqdeen asaaradii oo maanta xirxiran bay soo noqdeen waa laga adkaaday waa laga adkaaday halkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha ilaa lix kun oo caruur iyo haweanaha lasoo qafaasho ilaa afartan kun oo geel ah ilaa ari intaas isaguna malaayiin ah ayaa marka lasoo qafaasho ayagii marka dhufaysay samaysteen wax carara iyo wax dhufay samaystaba cabbaaruu nabigu u sugo calayhi isalaatu wasalaam markii dambe way soo islaameen waxay dhaheen waxaan rabnaa in xoolihii iyo naloo celiyo iyo maanta ma arkaysaa iyo dadkeeda waxuna ladiima wada celi karo wax badan idin sugaaya haddaa dhaqso usoo islaami lahaydeen haa ee wuxuu yidhi ama dadka doorta u dhahay ama xoolaha doorta waxay dhahay dadkaan dooranay nabiga calayhi salaatu salaam waaya berri imaa dadka u sheegou dhahay aniga iyo wixii reer bani cabdilmualib waa idiina cafinaya markuu nabigu wixiisi iyo reer cabdilmualib uu cafiyey oo faraha ka saaray muhaajiriin ansaarna u wada cafiyey xoolihii marka nabiga calayhi salaatu salaam maalintaas wuxuu aada u siiyey dadkii mu'alafatulquluub dadkii mar dhow reer bakaa soo islaamay ayuu xoolihii si fiican u siiyey nabiga calayhi salatu salaam abu sufyaan iyo ciyaynat bnu xisni iyo ciyaynata maaragtay adiga raggii maqaawiirta ahaa aqrac binu xaabis iyo maaragtay ciyaynat bnu xisni waxaasuu nabiga uu ka buuxiyo xoolihii ansaarta xoogaa cuqda yaraa gasho waxay is idhaahdeen dadkiisiu xoolihii siiyey waa u tega nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi maa xoogaa cuqdaadi gashay haa bal ka warramoo dhaa dadkaan xoolo iyo rati iyo riyay dhegaysteena adinkuna rasuulkiinaa gurigeena idinkala noqonaya ka warramo rasuulka ilaahay calayhi salaatu salaam iyo dadkaan adinka iimaankiinaan idiin wakaashaboo dhah ma dadkaan ri iyo maaragtay sac aan siiyey mad rasuulka adinkaad rasuulka wadanaysa dhammaad ka jeceshihi markaasay raalli noqdeen way dhaheen may ilaahay rasuulkiisa aan wax walba aan ka jecelnay sidii uu nabigu marka uu ku baslixeeyey maalintaas marka dadkii carabta ugaasyaalkoodii iyo kaa kaabaqabilada xoolow ka dharjiyey markuu boqol boqol abu sufyaan iyo uu siiyey aqrac binu xaabis iyo nin la yidhaahdo alcabaas bin mirdaas ayuu afartan geela siiyey ninkii baa xoogaa carooday marka markaasuu gabayuu tiriya xoogaa atajcalu nahbi wa nahba alcabiid bayna cuyaynata waalaqraci famaa kaana xisnun walaa xabisun yafuuqaani mirdaasa fii majmacin wamaa kuntu duuna mri'in minhuma falam ucda shay-an walam umnaci ooyo xoolahaygii aniga qaybtaydii iyo faraskiisa cubayd la dhihi jiray ma cuyayna iyo maaragtay ayaad faraha faraha ka saaraysaabuu dhahay labadoodii aabba aabbahay kama fiicnayn famaa kaana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fii majmacin horta labadooda aabbo meel la isugu yimaado aabbahay garka ma heli jirin oo yidhi kama isna wamaa kuntu duuna mri'in minhuma anigana ma ka liitoo dhahay fala mucda shee wala umnaci wixii la siiyoo kalena layma siinin ayaga boqolkii halaa laymana qabin markaasuu yidhi nabigu calai wasalam war carabka iga soo gooye macnaha waxaa uga jeeda wax siiya boqolkiia marka loo kamid lixdankii ka dhimaneed ayaa nabiga la siiyey marka dambe hadda ay ammaani jireenoo carabtii ay dhixi jireenoo maa in ra'aytu walaa samictu bimilihi raggii oo maalintaas uusi waxaa ka mid ahaa maalig xoolihii uu siiyey ou dhihi jiray marka maa in ra'aytu walaa samictu bimilihi fi nnaasi kulluhum mil muxamadi yacni ma arkin bau dhahay mana maqlinu yidhi wax nabiga lamidahu dhaha nabiga calayhi isalaatu wasalaam xoolihii buu ka dharjiyey marka nabigeena calayhi isalaatu wasalaam weliba ninka hadda uu xoolaha siiyey gabagaa tirinaya wuxuu ahaa ninkii ciidanka hawaasin waday markii uu soo islaamay xoolihii laga furtay iyo wax ka siiyey asaga markaasuu islaamay oo islaamnimadiisii wanaagsanaaday waa midii xala aan sheegayno oo islaamka dagaalkiisa ma aan hebel ka aarsa iyo hebel dil meeshan mabda'a loo dagaalamaya qofkii hadda mabda'aas rumaysta waxaa weeye wax walbaa loo quuraya ninkii ciidanka waday ayaa boqolaal geel markii la siiyey oo nabigii uu maanta ma arkayso ammaanay waxaa ka mid a qisooyinka maalintaas dhacay nin la yidhaahdo shayba bin cuhmaan maanta ma arkaysaa oo reer bani cabdidaar ka mid ah ayaa wuxuu yidhi markii maka laga soo baxay ayaa waxaan u soo raaco dhahay ciidanka inaan maanta nabiga aan ka aarsano oo nabiga intaan diro u gaatamo aan ka aarsano jeyshkii markuu isku dhex dhacay oo jeyshkii in badan ay carartay aan waxaan inuu yidhi miigtan inaan uga imaadaan damcay shee cabbaasaa jooga dhinacii kale abusalaam alxaarisaa jooga gadaalaan ka soo marmaa weyi markaan ku soo xambaaro inaan ku dhufta rabo unbaa anigii dhambaa wuxuu yidhi dab iyo shub dagaalaaba laygu qaaday ciidan aan arkayn ani dhamba waa indha sarcaado wdha dib baan u noqdow dha manoo sii cararaya ayaa nabigu calayhi salaatu salaam ii yeeray nabigaan u imid u dhahay gacantou halkaa iga saaray markaasuu uu yidhi allaahuma adhib canhu shaydaan ilaahu shaydaanka ka tegi isla markiiba oon indhaha kor u qaadaba falahuwa axabu ilaya min samci wa basari waaba ka jecladu dhahay faqaala yaa shayba qaatilu kufaar hadda gaalada la dagaala bal undur haadihi lmucjiza ninkii hadda gadaal inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka dila rabay isla markii markuu mucjiza arkay uu islaamay laxdadiiba nabiga uu difaacaya calayhi salaatu wasalaam cid kastana nabiga ayuu maanta ma arkaysa oo ka jeclaa iyo malaa'igtaasoo dagaalantay marka maalinta iyo maalinta beder waa isu eg yihiin bederna waxaa dagaalkii ugu horreeyey oo carabta lala galow ahaa uxudna xunaynna waxuu ahaa dagaalkii ugu dambeeyey oo carabta maanta lagu askaaxiyu ahaa wixii dagaal ka dambeeyey marka ruom iyo furus ayaa marka loo dhaadhacay dowladihii waaweynad ayaa loo dhaadhacay carabtii maalintaa ka bacdi xunayn sidii looga adkaadaba carabi maalintaas kabac ismana dhaqaajin marka labada duulaanba malaa'igaa maanta ma arkaysaa dagaalantay maalintii bederna ayagoo in yara ayay maanta ma arkaysaa ay adkaadeen oy guulaysteen xunayna ayagoo badan ayay markii hore ay jabeen oo ka bacdina ilaahay uu guusha siiyey si loo tuso nasriga ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala ee cadad iyo cuddo inaysan ahayn waxa lagu guulaystee nasriga iyo guusha ilaahay inuu maanta isagu bixiyo ilaahay wuxuu leeyahay laqad nasarakum ullahu ilaah wuu idiin gargaaray fii mawaadina kaiira meelan badan wa yowma xunaynna waa idiin gargaaray ama wadkur yowma xunayni id waqti acjabadkum ay idinka yaabisay ood la dhacdeen katratukum farabadnidiinu oo tiradeen maanta labiyo toban kunana wax naga adkaanaa ma jiro falam tuqni ma ayna deeqin cankum shay-an badidii waxba idinma tarinoo wadaaqad calaykum اlardu dhulkiibaa cariiri idinku noqday bimaa raxibat ay maca raxbatiha dhulkii oo waasica ayaa qofku markuu baqo dhulku cariiriu ku noqonaya uma wallaytum waad jeediseen adbaara kumaad jeediseen mudbiriina xaalaatin idinkoo sii cararay uma anzala allahu ilaahi wuxuu soo diyey sakiinatu xasiloonidiis calaa rasuulihi rasuulkiisa wacala muminiin muminintii la jirtay wa anzala wuu soo dejiyey junuudan junuud oo lam tarawhaa aadna arkayn waa malaa'igtii wacadaba aladiina ilaahay wuu cadaabay kuwii kafaruu kufriyey wadaalika kaasina jazaau lkaafiriina gaalada jasahoodi waayo uma yatuubu llahu ilaahay wuu ka toobad keenay min bacdi daalika calaa man shaa ciduu doono waxaa ka mid ah dadkii toobad keenay ninkii ciidankaa hogaaminayey oo maanta ma arkaysaa maalik binu coof oo ciidanka hogaaminayay ninkaasaa ka mid aha marka wallaahu ilaahayna kafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun ee naxariista wallahu aclam sal alla calaa maxamedin ali sali sani berri